habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinana kuwooda ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya oo go-doomisay deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolada mudug iyo galgadooda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka qayb galay meertada soddon iyo lixaad ee shirmada xeedka afrika oo ka furmay magaalada as ababa ee dalka ethoobiya ciidanka booliiska soomaaliya oo maanta soo saaray awaamiir ku socota saraakiisha ciidamada kadib kulan lagaga hadlaya amniga muqdisho uu guddoomiyey ciidamada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey hindiisa sharciyeedka nidaamka maaliyadeed iyo kheyraadka dhulka hoostiisa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta toogatay laba askari oo siyaabooyin kala duwan dilal kaga geystay magaalooyinka muqdisho iyo balcad ee gobolada banaadir iyo shabeellada dhexe waradhiraada uu ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay madaafiic culus oo maalintii afar iyo tobanaad lagu garaacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dibaddana waxaa ugu doroon meedad laga helay meel u dhow caasimadda waddanka bulgariya iyo mukhallasiin loo xidha geerida tahriibayaal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan ilo ayaa caawa idiin waramayo kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku biloawno dowladda federaalka soomaaliya ayaa go-doomisay deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya wararka laga helayo gobolada mudug iyo galgaduud ayaa waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay dowladda federaalka soomaaliya ay go-doomisay deegaano kuwaasi oo hoos tago gobolada islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada la go-doomiyey waxaa ka mid ah ceelgaras oo soddon iyo toddoba kilomitir u jirta magaalada dhuusamareeb iyo magaalada ceelbuur galhareeri xaradheere dhammaan deegaanadaas oo ahaayeen maalmihii ugu dambeeyey deegaanada maamulka galmudug oo ay ka socdeen gulufka ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo arrinkaas si adag kaga hadlay ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay ugu baaqeen in si deg deg ah ay goobaha go-doominta lagaga qaado maadaama goobahaasi laga mamnuucay inay galaan gawaari wada shidaalka iyo adeegyada adeegyada rayidka ay u baahnaan karaan maadaama laga mamnuucay dhammaan adeegyadii bani-aadanimo inay gaaraan deegaanadaasi qaar ka mid a xildhibaanada oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa si adag kaga hadlay go-aanka lagu go-doomiyey meelaha ay ka mid yihiin ceelgaras ceelbuur galahariir iyo xaradheere ee gobolada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya
ma sheegi karno sabab dad meel degan oo ilaahay ku abuuray oo shacaba oo lix iyo toban sano dhibaataysnaay oo ewel la'aayeen adeegyadii bulshada oo asaasiga waxbarashada iyo caafimaadkii in haddana la cunuqabateeyo oo biyihii iyo caanihii ilmihii yaryaraay dhulka abaar waaye ma lahan xoolaha ma irmaano caanihii gasacdaha lagu waday iyo laga celiyey iyo raashinkii qalalnaay oo ay cuni lahaayeen ayadoo wax lagu sababayhaana aan sheegi karin suurtagal maahan in laba degmo iyo tuulooyinka hoostagal dhaho dadka degan al-shabaab waaye al-shabaab soomaaliya meeluusa joogin ma jirto siddeed iyo tobanka gobol in yar maahane inta kale wuu joogaa wuxuu joogaa hiiraan galbeedkeeda joogaa lama cuna qabateeyo shabeellada dhexuu joogaa geesaheeda lama cuna qabateeyo shabeellada hooseu joogaa baay iyo bakoolow joogaa gadow joogaa jubbooyinkau joogaa ma sheegi kara labadaas degmo shabaabka joogaa la cunuqabateeha asaa dadka meesha joogana waa lala leehaa waxaa maqlaya nin taliyo ciidan isku sheegaayo la waraysaayo leh dadka meeshaas joogoo dhan waa shabaab waana la leehaa ee ilaahay loogu dhowaaha ilaahay inuu u dhowaado hadduu rabo shabaab meel kastou taagan yahay horta shabaab uma danlee dan kalou leeyahay ciddou u shaqeehaana asaa og saasna ciidamada xoogga kuma ahaan karaya kaas midda kale waxaan sheegaynaa annaga annagoo xildhibaana oo dadka deegaankaas deggan matalno shan bilood in ka badanaan furuntuu joognay dowladna raacdo iyo waxna caawiyo waaweynay iyo waxna garab istaago taas marka waxay muujinaysaa in waxaan rabaa inaan marka koowaad u sheego waxaan rabaa inaan marka koowaad u sheego oo aan dhaho haddii la rabo in la cunuqabateeyo koox argagixiso ah ama jabhad waxaa muhiima dadka deegaanka joogo in noloshooda iyo qaabkii u nololahay marka horeba nashqad loo sameeyo amar taliyo bixiyey ama amar wasiir bixiyey ama amar madaxweyne bixiyey dad deegaan joogo iyadoo la fiirinaya argagixiso loo macno qabatay karo waxaan rabaa oo cabsanaya codkii ku biirinaya in dadkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan nolosha asaasiga loo fiso deegaanada aan kasoo jeedo waa ceelbuur iyo galaareeri iyo diri waxaa godoomiyey maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ciidamada aa lagu sheegay inay godoomiyeen inta laascaanoodna waa arrin u baahan in qof walba oo soomaaliya ah oo si geesinimo leh ugu dhiirado madaxweynaha jamhuuriyaddana waa ka hadlay arrintaasi qof soomaaliya oo calanka soomaaliya inuu u dhinto arrin dembigaan u arkaa dadkii arrintaas sameeyeen cawaaqibtooda inay maraan waayo waxaa loo baahan yahay dadka in go-aankooda masiiriya loo madax baneeyo waxay ahaayeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta warbaahinta la hadlay islamarkaasina ka hadlay go-aanka lagu go-doomiyey meelaha ay howlgallada ka socdaan ee gobollada mudug iyo galgaduud ee soomaaliya halkaasi oo ay xildhibaanadu sheegeen in amar dowladda federaalk soomaaliya kasoo baxay maamulka galmudug lagu go-doomiyey gobahaasi lagu tuhmayo inay shabaab ay ku sugan yihiin ama dagaalamayaasha al-shabaab ay ku xoogan yihiin dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qeybgalay shirmadaxeedka ama meertada soddon iyo lixaad ee shirmadaxeedka wadamada afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qeybgalay meertada soddon iyo lixaad ee shirka madaxda afrika kaasi oo ka furan magaalada asabaaba ee dalka etoobiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey meertadan uu ka qeybgalay isagoo sidoo kale kaga hadlay khudbadiisa dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay ugu jirto sidii dagaalamayaasha al-shabaab lagaga xoreyn lahaa guud ahaan dalka isagoo yidhi waxaan durbo horumar wax ku ool ah aynu ka sameyno qorshaha cusub ee dhamaystirka ee dhammaystiraan ilaadee oo aan argagixisada al-shabaab kula dagaalameyno militari ahaan dhaqaale ahaan iyo caqiid ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale khudbad dhinacyo badan taabaneyso waxa uu kaga hadlay xaalada guud ee gobolka waxaana uu sheegay in dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay wada yihiin kuwo jiha badan ah islamarkaasina sii xoogeysan doono ilaa buu yidhaahday sharta waxa ugu yeeray argagixisada in laga ciribtiro soomaaliya gobolka iyo qaaradda africa oo idil madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xoojinta siyaasad loo dhan yahay ay tahay arrin aada muhiim u ah gaar ahaan marka la joogo qaarado kala duwan sida afrika ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh khudbadiisa ayuu sidoo kale sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay sidii loo ambaqaado wadahadal iyo dib u heshiisiin iyo sidoo kale dhammaystirka geedisocodka dib u eegista dastuurka madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay inay muhiimad gaar ay leedahay xoojinta dimuqraadiyadda soomaaliya iyo xiriirka dowladda soomaaliya ay la leedahay bulshada rayidka sida waa si loo xoojiya in cid kastoo ee door dhab ah ay ku yeelato bulshada iyo dowladnimada siyaasad loo dhan yahay ayuu sheegay in ahmiyad gaara dowladiisu ay siisay islamarkaasina ay sabab u ahayd as-aaska nabadda iyo xasiloonida siyaasadda loo dhan yahay waa as-aaska nabadda iyo xasiloonida waana ku kalsoonahay in aan dhiirogelin doono horumar dhaqaale iyo horukac qaran oo waari og ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasi oo ka dhashay buu yidhaahday ee soomaaliya iyo qaaraddeenaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda shirka ka qeybgelayay ayuu sidoo kale kulamo duceeda la qaatay kadib markii maanta uu halkaasi khudbadu ka jeediyay shirmadaxeedkan meertada soddon iyo lixaad ee madaxda afrika madaxweyne xasan sheekh ayaa xubnaha ula kulmay waxaa ka mid ah madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya iyo xubno kale oo ka mid ah xubnihii ka qeybgalay shirkaas madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya doctor abiy axmed cali kulan duceed kula yeeshay magaalada sababa waxaana uu kala hadlay xoojinta iskaashiga labada dal dhinacyada amniga dhaqaalaha arrimaha gobolka iyagoo sidoo kale isla meel dhigay dardargelinta howlgallada lagu ciribtirayo waxaa loogu yeera khawaariijta dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta waxa uu guddoomiyey shir lagaga hadlayo amniga caasimadda iyadoo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya kulankan ee saraakiisha ka qeybgalayay oo awaamiir ku siiyey sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen falal amniga lidiga ku ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sulab axmed firen ayaa maanta shir guddoomiyey shirkan lagaga hadlaya amniga magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyayaasha qeybaha saldhigyada degmooyinka gobolka fadhiyada madaxa bannaan ee ciidamada booliiska soomaaliyeed shirkan ayaa intii uu socday waxaa lagaga hadlay adkeynta amniga guud gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo ay mararka qaarkood ay ka dhacaan weeraro iyo falal amni darro oo ay geystaan dagaalamayaasha al-shabaab taliya ayaa saraakiisha ciidanka booliiska waxa uu faray in si weyn looga hortago falalka lidiga ku ah amniga lagana feejignaado falalka lasoo maleegi karo ama loo maleegi karo shacabka soomaaliyeed sidoo kalena ee lalabajibaaro dadaalada lagu sugayo amniga caasimadda magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay dilal qorsheysan oo ay geysanayaan rag hubaysan oo ay wato bistoolado kuwaasi oo falalkaasi amniga lidiga ku ah caasimadda ka geysta sidoo kale mararka qaar magaalada waxaa ka dhaca dilal ay geystaan askarta ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyana waxay maanta toogatay laba askari oo siyaabooyin kala duwan dilalka ka geystay magaalooyinka muqdisho iyo balcad ee gobolada banaadir iyo shabeellada dhexe siduu ku waramayo waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka oo sabti ah waxa ay xukun dil toogashaa ku fulisay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda oo laba ruux u kala dilay degmooyinka balcad iyo xamarweyne ee gobolka shabeellaha dhexe iyo banaadir maxkamadda ayaa xukunka dilka ku fulisay qaasim ducaale cabdi oo horay u dilay abuukar maxamed sheekh nuuraani aabirimo oo ahaa ganacsado danyar ah kaasoo lagu dilay muran ka dhashay lacag canshuur ah oo askarigaas uu ururinayay oo shan kun oo shilin soomaali ah sidoo kale maxkamadda ayaa dil toogashaa ku fulisay xasan juulla shaakir oo isna dil u geystay cali taliye cariif oo ahaa darawal mootobajaajla ah waxaana falkaas uu ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim ducaale iyo xasan juulle ayay maxkamaddu horay xukun dil toogashaa ugu riday deble dowladda hoose qaasim ducaale cabdi waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum abuukar maxamed sheekh nuuraani aabarimo taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii koowaad laba kun saddex iyo labaatan sidoo kale dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysane xasan juulle shaakir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cali taliye cariif maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow deble dowladda hoose xasan juulle shaakir labo deble dowladda hoose qaasim ducaale cabdi wabilaahi towfiiq
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir dhinaca kaleetana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyey laba sharci oo muhiim ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho marka hore waxay ka hadleen dhibaatada ka dhalatay dhulgariirka ku dhiftay wadanka turkiga kaasi oo sababay dhimashada kumanaan qof golaha ayaa arrintan si qoto dheer uga hadlay iyagoo sidoo kale sheegay in guud ahaan soomaaliya looga baahan yahay inay garab istaagto dowladda iyo shacabka aynu walaalahanahay ee turkiga gurmadka loo fidinayo turkiga waa in meel wanaagsan waa gurmadka loo fidinayo turkiga waa in meel wanaagsan aynu ka galnaa ayuu yidhi xildhibaan shariif mustafa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya intaasi kadib xildhibaanada ayaa waxay cod gacantaag ah ku ogolaadeen in labaatan boqolkiiba laga jaro mushaaraadkooda sida uu la wadaagay waa warbaahinta gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay maanta meel mariyeen hindisa sharciyeedka nidaamka maaliyadda iyo kheyraadka dhulka hoostiisa kaasi oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya boqol afartan iyo sideed mudane ayaa ogolaatay sharcigan oo markaasi waxaana ka aamusay laba xildhibaan mana aanay jirin xildhibaan diiday sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mudane cabdulaahi abshirow xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sharcigan horey doodo kaga yeeshay iyadoo doodo dheer kadibna maanta ugu dambeyntii la meelmariyey halkaad warkaasi habeen aad ka dhegeysanaysaanna waa raadiyaha dalsan ee muqdisho ugu dambeyntiina muqalasiin ayaa la xiray kadib markii lasoo wariyey geerida taariibayaal meel aan sidaasi kaga fogeyn caasimadda waddanka bulgariya booliiska dalka bulgariya ayaa waxay sheegeen in shalay ay heleen meedadka siddeed iyo toban taariibayaal ah oo kasoo jeeda waddanka afghanistan meedadkan ayaa laga dhex helay gaari xamuul ah oo la sheegay in loogu tegay deegaanka lakoros waa lakorosko la yidhaahdo oo toddoba dhibic hal kilomitir u jira caasimadda waddankaasi ee sofiya wasiirka caafimaadka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in soddon iyo afar taariibayaal ah oo shan ka mid ah ay caruur ahaayeen in la dhigay isbitaallo ku yaalo magaalada sofiya taariibayaashan ayaa la sheegay in ay markaasi caburmeen gaariga xamuulka ah ee lagu soo aruuriye awgeed guud ahaana warkii habeen aad kala socoteen ra-adiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysataay caawa waa nageynta
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel